na waxa weeye sanadkan runtii tirada ardada u fadhiisatay dugsiyada sare waa sagaal kun iyo saddex boqol iyo dhowr iyo siddeetan arday ka dhexe waxa u fadhiistay afar iyo toban kunoo wax yar dhiman baa isagana u fadhiistay runtii tirada iskuullada dugsiyada dhexe waxay ahaayeen saddex boqol iyo saddex iyo labaatan iskuul ka sarena sagaashan iyo toddoba iskuul baa u fadhiistay halkaa waxa weye sanadka hore marka loo eego isbedel weyn baa ku jira runtii aad bayna hor sanadkan u kororsanaya waxaad shaaciseen maanta natiijadii guud ee imtixaanaadka oo dee dhowaan la qaaday muddooyinkii ugu dambeeyeyba siixitaankooga iyo weliba darajooyinkii waxaad habeenayseen sidee loo kala helay amaba loo kala guulaystay ardayda tirainta leeg baa imtixaanka ku guulaysan weyday sisee loo kala helay dugsiyada runtii waxa weeye iskuulladu way tartameen midba bay dhina meel buu ku fiicnaan karaa waxa weye iskuullada qaar baa scienceska ku wanaagsan qaar baa artiska ku wanaagsan ardayda waxa weye iskuullada waxaa laakiin la eegayaa uun inta runtii dhicidda marka dugsiyada dhexe ayaa waxoogaa dhicidii jirtaa laakiin dugsiyada sare inta badan gradekunbay kala sarsareeyaan laakiin way isku dhowdhow yihiin iskuol waliba qaar baa eedoodu fara badan tahay qaar baan eeba helin markaa waxaan odhan karaa yani waa tartan uun xalaalay galeen laakiin waxaan rajaynaynaa in sanadba sanad ka dambaysa sanadka weliba waxaan odhan karaa performance korba ukaceen runtii sanadadii hore sanadkan bay ka wanaagsanaayen tirada dhacda waa intee leega tusaalahaan oo kale ku guuldoonaysa waxaan dhannayn boqolkiiba toddobiyo toban kama badna dhicidda ardaydu runtii sanadkan aad bay weliba meelaha uga yar tahay boqolkii shan iyo toban ilaa toddobiyo toban inu dhexaysa weeyey percentage dhicis mudana guddoomiye de imtixaankani muddo badan buu soo socday islamarkaana aad wadeena sidan oo kale loo saxayey waxaa aad looga hadlaa islamarkaana dee inta badan muddooyinkan ugu dambeeya kor usoo kacayey in ay iskuulladii ku tartamayaan xagga laga geli lahaa kaalinta hore oo kale oo dugsi kastaaba odhanaya kaalinta koowaadaan galo laakiinse xagga tayadii tirada ardayda eeda helaysa tirada tayadoodu soo badanayso waxa laga yaabaa dugsiyada qaar in tirada e helaysa ama b helaysa ay yar tahay laakiinse xagga koowaad hal qofun inuu galo ay aad ugu dadaalayaan taasi ma u fiirsateen tayadii dhinaca waxbarashada
absolut waa xaqiiq warkaad sheegaysaa waxa weeye iminka waxbaan rabnaa hadduu ilaahay idhaha inaan mustaqbalka ka gudubno inaanu mataqaanaa waxaan top studentka la sheegayaba oonu qiyaasno sidaa aad sheegaysay performanceka iskuolka iskuolku waxa weeye manhajkii ma fahmay ardaydu inteeba ee heshay intee bi heshay inaan sidaa ku qiimayno sidaasaananu hadda kadib yeeli doonaa ardaygan wanka gelaya wax uu sheegayaa ma jirto waxa weeye waa inuu iskuolku wada socdo manhajkii qaatay ardaydii wax fahantay eedu badataa biidu badataa sidaa ay noqotaa waanu ku dadaalaynaa dugsiyadu marka laga yimaada imtixaanka in la galo oo dee borseska ama nidaamka dhinaca waxbarashada taxanaha la maraya ah dabcan sidoo kale dee tartan bay ahayd oo waa la tartamayey see loo kala helay dugsiyadoo kale dugsiyaba kaalinta koowaad galay ee dugsiyada hoose dhexe dabcan ragga iyo ama hablaha iyo nabado iyaguna dee tartan muddooyinka ugu dambeeya ka dhexeeyo habluhu ay kaalinta hore soo geli jireen iyadana doorkan kaalinta koowaad yaa galay runtii horta iskuullada iskuulka dhaa sos isagu waa iskuol private waa iskuol regionala waa iskuolka moralka somaliland oo ardaydu qaata marka horeba waa ardayda xulka somaliland cream students ku qaataa waxa weeye iskuolkaasi waa gaar iskuullada kale waxa weeye public iyo private kaba waanu iyagana gaar baanu u kala qaadnaa waxa weeye haddaan eegno iskuullada brivatka inankaa inankaa gaarka loo leeyahay nourudiin inan ah ayaa wanka u galay kuwa dawladdana waxa wanka u galay wuxuu ahaa runtii sheekh bashiir oo tog dheer ah ayaa isagana u galay habluhu tartanka way ku jireen hablaha dugsiga dhexoo kale inan baa wanka u gashay oo iyo inan baa wada galay waxa weeye habluhu iyagana waanu soo saarnaa tobanka hablood ee ugu sarreeyey marka aad bay u fiican habluhu tartanka aad bay ugu jiraan dugsiyada dhinaca publica amaba kuway dawladdu leedahoo kale dee waxaad moodaa muddooyinkan dambe kaalimaha hore inaanay soo gelin amaba ardayda guulaysanaysa xagga hore imanaysa inay ku yaryihiin arrinkaasi ma eegteen maxaa u sababa waanaga kala saarnay public ee private u kala saarnay imikaba sheekh bashiir iskuolkan kuu sheegaya waa waa public iskuol isku ka mid yahay sheekh ibrahim sheekh ibrahim waa tog dheer buu ku yaallaa marka way geli tobanka ugu sarreeya iyaguna way leeyihiin way iyagana tartansiinay iyaguna tobankii u sarreeyey way leeyihiin waxaana rabnaa inaanu sidaa ku tayayno oo iminka runtii waxaa la rabaa inaan xataa mobile titars aanu u samayno iskuullada macatuulooyinka imtixaanka ilaalintiisa waxaad muhiima oo islamarkaana dee sir weeyaan una baahan in aada loo dhowro waxaa hadda lagu dhawaaqay oad ku dhawaaqayseen in maamulayaasha inay dugsiyada yimaadaan in laga mamnuucay oo aanay xilliga imtixaan imtixaanku socdeen maamulo dugsi tegi doona aanu jiri doonin arrinkaa maxaa sabab ah waxaa sabab ah waxaad moodaa inay xafiis imtixaanaadku runtii intiida kale oo dhan boqol kiiba boqol waa wax lagu kalsoon yahay ilaalinta markay noqoto ayaa xagaldaacyada jira oo xagga ilaalinta marka waxaan leenahay yani maamulayaasha qaar baa laga yaaba inay dhiirigeliyaan oo is yidhaahdaan ardaydaadu xagga hore ha gasho oo kale markaa inay yar mashquuliyaan ninkii surofisorkii iyo qoladii ilaalada sidaa ogood baanu u diidanahay waxaanu rabnaa inay ilaalintu hadda wixii ka dambeeya aanu si adag ilaalintaa adkayno imtixaankaygu halkaan xagardaaca ku leeyahay waa ilaalintoo keliya ilaalintaana ilaahay idankii waxaanu rabnaa inaanu culays badan saarno hadduu ilahay idmo